بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى على القاعدة الثالثة قاعدة السدحات وحوى أن النبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر وصوم وضيء وصو ظاهرين على أناس ضد الشوضة أيكو صوم وضيء ناس كصوم متفرقين كوكلا تقسن في عباداتهم عبادوين كودا لحظة minhum dadki waxaa ka mid ah ama waxaa ka mid ahaa man qof yacbudu caabudayay almalaa'ikata malaa'igda alleh wa minhum dadki waxaa ka mid ahaa man qofo yacbudu caabudi jiray alambiyaaa nabiyaasha iyo wasaalixiina saalixiinta wa minhum dadka waxaa ka mid ahaa man qofo yacbudu caabudi jiray al axjaara dhagaxaanta iyo wal ashjaara geedaha wa minhum dadka waxaa ka mid ahaa man qofo yacbudu caabudi jiray ashamsa qoraxda iyo walqamara bisha wa qaatala waa la dagaalamay hom naaskaasi rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wacala alihi wasalama walam yufariq huwa rasuulka ma kala geynin baynahum naaskaasi dhexdood wadaliilu waxa u daliil ah inuusan kala geynin nebiga oo la dagaalamay dhammaantoodii qowluhu ilahay hadalkiisa tacaalaa sareeye wa qaatiluu la dagaalama nebi maxamed iyo ummaddiisii ayaa lala hadlayaa oo saxaabadiisa iyo dadkii raacay dhan wa qaatiluu la dagaalama hum kufaarta iyo mushrikiinta xataa laa takuuna ilaa aysan ahaanaynin fitnatun fitno wayakuuna addiinu diinkana u sugnaanayo kulluhu kullu diini diinka kulligiisii lilaahi alleh wa daliilu shamsi qoraxda daliilkeeda oo in la caabudu jiray ah iyo walqamari walqamari dayaxii qowluhu ilaahay hadalkiisii waaye tacaalaa sareeye wa min aayaatihi alla aayadihiisa ayuu ka mid ahaaday alleylu habeenkii iyo wannahaaru nahaarkii iyo maalantii iyo washamsu qoraxdii iyo walqamaru bishi laa tasjuduu ha u sujuudin lishamsi qoraxdi iyo walaa lilqamari bishaba wasjuduu u sujuuda lilaahi alleh alladii allahaasoo khalaqa abuuray hunna ashyaadaas i lasoo sheegay in kuntum haddaad tihiin iyaahu allaah oo keli ah tacbuduuna kuwa caabudayo wa daliilu malaa'ikati malaa'igda daliilshan daliilkeedana qowluhu ilaahay hadalkiisii waay tacaalaa sareeye walaa ya'murakum oo idan faro ma dhici karto bashar an tattakhiduu inaad ku samaysataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wanabiyiina nabiyaasha arbaaban ilaahiyaalo iyo rabbiyo ayib musanifku raxmat ullaahi calayhi meeshan wuxuu rabaa inuu kaga hadlo alqaacidat athaalitha oo min qawaacid ilarbac qaacidadii saddexaad oo ka mid ah afartii qaacido kitaabkaani musanifku ku alifay ama risaaladan ku qoray waxaan soo qaadanay qaacidadii koowaad iyo qaacidadii labaad tan waa tii saddexaad wa haddaba qaacidadan saddexaad waxay ka hadashaa ay ku saabsan tahay ana allaha laa ana allaha subxaanahu wa tacaala laa yardaa ashirka duuna annadari cani lmushraki bih waxay ku saabsan tahay mase ka hadlaysaa ana allaha alle waa qaacida aada u weyn oo u qiimo badan oo qaacidadani waa min anfaci lqawaacid ay ka mid tahay qaacidadani waa min anfaci lqawaacid qaacidooyinka tan uga dheefta badan ugu nafciga badan ugu waxtar badan ayay ka mid tahay qaacidooyinka dhamaan waa fiic- waa nacfay leeyihiin laakiin tan ugu daranba waxay ku saabsan tahay an dhahanay ana allaha subxaanahu wa tacaala alle laa yardaa kuma raala noqonayo ashirka ilahay shirki kuma raala noqdo duuna anadari fiirin la-aanteed can ilmushraki bihi midkii loo shariig yeelayo ayadoo aan la fiirinaynin kan loo shariig yeelaayo alla lala caabudayo asagoo aan la fiirinaynin marnaba ilaahay raali kuma noqdo shirki oo lama dhahaayo kan loo shariig yeelaayo haddii nin fiicanu yahay shirkigiisii dhib ma laha laakiin haddii nin xun yahay ayaa shirkigiisii dhib leeyahay ayadoo aan la dhahaynin mar walba allaha shirki hee ma ogola ana allaha laa yardaa ashirka duuna annadari way ayadoo aan la fiirinaynin marna raalima kuma aha duuna nadari fiirin la-aanteed can ilmushraki bihi waaya can ilmushraki bihi mushriki aad ku dhihina can ilmushraki bihi waay midka loo shariig yeelaya ayadoo aan la fiirinaynin marnaba ilahay shirki raala lama fiirinaya kan loo shariig yeel- la- la- la- alla lala wadaajinayo ama loo shariig yeelayo lama fiirinayo oo nin fiican inuu yahay nin xun inuu yahay loma fiirin lama fiirinayo marnaba allahe shirki raali kuma taasay ku saabsan tahay wuxuu leeyahay musanifka raxmatullahi caley waxay yihi allah keligiis in la caabudo ayuu faray soo ma waxaan aan lala wadaajinin wuxuu dhahay wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wacbud allah ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shay-a waxba hala wadaajinin shay-an waa nakiro fi siyaqi nafyi tufiidu maada alcumuum waay shay kasta midka loo shariig yeelaya nebi ha ahaado malag ha ahaado hee weli ha ahaado keyrkiis ha ahaado marnaba ilahay wax wax la wadaajin asigaa dhahay allah tabaaraka wataala wacbud llah walaa tushrikuu bihi shay-a ayib musanif wuxuu leeyay raxmat ullahi aleyhi alqaacidat athaalitha qaacidada saddexaad ana anabiya nebigu sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasalama dahara waa soo muuqday oo nebi ayuu noqday waa soo baxay waay waa lasoo saaray nebi ayuu noqday ana anabiya nebiga sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasalama dahara waa soo muuqday calaa unaasin dad dushood markii nebigii la soo saarayay dadka wixii ay ahaayeen ayaa la rabaa in lagu baro naaskaas oo mutafariqiina ku kala tagsan fii cibaadaatihim cibaadooyinkoodii ku kala tagsan alla keyrkiis ay aabudayaan ku kala tagsan way ka kala duwanaayeen shirka dadkidiisii saas waay wax hal shay kuma kulmaan ayagoo markii cibaadooyinkooda ku kala tagsanaya nebiga lasoo saaray haye oo maxay kala ahaayeen meeshaanu ku sheegaya fiiri musanif minhum dadka ayuu ka mid ahaaday man qof oo yacbudu caabudayo almalaaikata malaaigta qolo nebiga markii lasoo saaraye waxay caabudi jireen malaaigta malaa-igta ay caabudayeen ilaahay ugu dhawaanayeen shafaaco ka raadinayeen ay caabudi jireen wa minhum waxaa ka mid ahaa dadka man qof oo yacbudu caabudu jiray alambiyaaa nabiyaasha iyo wasaalixiina dadka wanaagsan kale nabiyaashaan ahayn saalixiinta iyo ambiyada dad caabudaayo ayaa ku jiray nebigii markii lasoo saarayay dadka qaar ka mida waxay caabudi jireen ambiyada iyo malaaig iyo saalixiinta ambiyada ayay caabudi jireen sida nabiyullaahi ciisa oo kale waa la caabudi jiray saalixiintana way caabudi jireen sida cusayr oo kale dadna dadkaasa caabudi jireen laba way soo maa wa minhum dadka waxaa ka mid ahaa man qof oo yacbudu caabudi jiray alaxjaara dhagxaanta shiid la isku aabudow dhagxaan lae iska caabudi jireen iyo alaxjaara geedo geedo wa axjaarta iyo axjaartana waa noo imaan doonaan musanifka noo keeni doona insha allah daliilkooda geedahe waa noo imaan doonta laad iyo cuze iyo axjaarta iyo geedaha waa noo imaan doonta wa minhum waxaa ka mid aha man yacbudu axjaara walashjaaraba geedaha iyo dhagaxaan dad caabud ayaa ka mid ahaa saddex sooma wa minhum waxaa ka mid ahaa man qofa yacbudu caabudi jiray ashamsa qoraxda qoraxdaas ka caabudaya markay soo baxayso iyo markay dhacayso waa labadaas jeer ayaa caabudayeen markay qoraxda soo baxayso way u sujuudayeen markay dhacaysana way u sujuudayen waa caabudayeen sidaa daraaddeeda nabigeena alayhi salatu salaam waxaa noo ree noo noo diiday markii qoraxda soo baxaysiyo markii dhacaysa in salaad la tukado la tukado ayagoo tashabuh la shibahay laga baqaayo kuwaas gaalada ah idan qaar ka midan waxay aabudi jireen he qamar bisha markay soo baxayso iyo markii dhacaysa waay meeway markaa imise nooc wa afar nooc soo maha intaasay kale caabudi jireen in la bartana muhim jiddan waay fahamkaada ayaa kugu kaalmaynaysaa cumar ibn khataab wuxuu dhihi jiray laa yacrifu alislaama man laa yacrifu aljaahiliya laa yacrifu lislaama islaam ma garanaayo man laa yacrifu aljaahiliya qof jaahiligii baan aqoonin jaahiligii iyo dadka sidai ay ahaayeen markii aad barato ayaa islaamka saxga ah dhabta ah kuu soo baxaya man laa yacrifu lislaama man laa laa yacrifu lislaama man laa yacrifu aljaahiliya kaas saasay ahaayeen marka ayagoo saas ah oo cibaad cibaadaadkoodii dadka caabudayaan u kala duwan waqatalahum waay marka nebigu wuxuu ugu yeeray tawxiid ilaahay keligiisa in la caabudo ayaga tawxiid rubiya ay qirsanayeen soo maa kee way tawxiidka looga yeeray uluhiya tawxiid uluhiya markii looga yeerayba way diideen haddii diideenna he waa lala dagaalamayaa marka hore waa loo yeerayaa xujada lagu oogaya waa loo caddaynaya waxa ay ku sugan yihin inay baadila yihiin markii ay diidaanna waa lala dagaalamaya waqaatala waa la dagaalamay hom naaskaasi rasuulullahi rasuulka alle sala allahu alayhi waala alihi wasalama waa la diriiray waa la dagaalamay waa la jihaaday walam yufariq huwa nebiga ma kala saarine ma kala geynin baynahum dhexdood war kuwii malaa'igta aabudaayey kuwii nabiyaalka aabudaayey kuwii saalixiinta aabudaayey inta imaada idinka wixiini dhib malaha iska wata laakiin kuwa dhagaxaanta iyo kuwa geedaha iyo kuwa qoraxda iyo kii shamsada bisha aniga iyo ayaga ayaa hee is arkayna ma dhihin nabiga alay sala slaam marnaba alle haddii loo shariig yeelo qofku nooc kasta ha ahaadee ma jecla ma jecla intaas dhan waa la cabudi jiray marka intaas dhan he waa la cabudi jiray saalixiinta iyo ambiyadu waxaa caabudi jiray qowma muus qowma nuuxa qowma nuux saalixiinta iyo ambiyaasha iyo dadkaasi waxaa caabudi jiray qowma nuux axjaarta iyo ashjaarta iyo xidigaha iyo bisha iyo hee qoraxda iyo kuwaasay noo caabudi jiray qowma ibraahim bisha iyo hee qoraxda iyo xidigaha iyo kuwaas waxaa caabudi jiray qowmu ibraahim qowmu ibraahim laakiin saalixiinta iyo malaaigta iyo waxyaabahaasina waxaa abdi jiray qowmu nuuxin si kastaba ha ahaatee ma kala saarinee nebiga calayhi isalaatu wasalaam dhammaantoodii waa la dariiray tawxiid alrububiyana waxba uma tarin maadaama ay diideen tawxiid aluluhiya in nebigii dhammaantoodii la dagaalamay maxaa u daliil marka waa kana hadda hadda marka qofkii qof saalix caabudo iyo kii dhagax caabudo hee horay u caabudi jira isku mid leba sooma waxba ilaahay agtiisii waxba hee raalli kuma noqonayo labadaba waay maxaa yeelay shirki waa shirki nibi ma kala saareen hee maxaa yeelay alkufru millatun waaxida gaal diintiisii waa hee markii la fiirsho shirki booskiisii meelahaas dhinaca islaamka markii loo fiirsho halla isku yihiin islaamku waa kasoo horjeedaan alkufru millatun waaxida wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa ayaa u daliila tacaala sareeye kee in nebiga aan kala saarin ee dhammaantoodi la dagaalamay daliilkeedii waay wadaliilu waxaa u daliila qowluhu allah hadalkiisii tacaala sareeye waqaatiluu hum la dagaalama nebigii asxaabtiisi waay humtane mushrikiintii waaye oo kuwaasta soo sheegay caabudayeen dhammaantoodii kala duduuna afartii qibood waqaatiluu la dagaalama hum mushrikiintii waay xataa laa takuuna ilaa laga waayo fitnatun waay fitna waxaa laga wada waa shirk xataa laa yuujada shirkuna laga wada macneed xataa laa yuujada shirkun ilaa shirki laga waayo waqatiluhum humtaasi wixii oo dhan way mushrikiintii oo dhan way lama kala saareen caam waayo waqaatiluuhum mushrikiintii kulligooda la dagaalama xataa laa takuuna fitnatun ay xataa laa yuujada shirkun ilaa shirki laga waayo nooc kasta ahaadee ama ha ahaado kii awliyada lagu caabuday ama ha ahaado kii ambiyada lagu caabuday ama ha ahaado kii malaa'igta lagu caabuday kulligiisii ilaa laga waayo waay la dagaalama oo wayakuuna addiinu diinkuna u ah ugu sugnaanayo kulluhu dhammaantiisi lilah diinka meeshan waxa laga wada cibaadada oo watakunu alcibaadatu kulluhaa lilah ay ka dhigan tahay ay he watakuna alcibaadatu kulluhaa lilaahi waay cibaadada oo dhan ilaa ilaahay laga siinayo oo wayakuuna diinu diinku uu ahaanayo kullu dhammaantiisi lilaahi idan nebiga ma kala saarin calayhi salatu wasalaam waa ujeedaa dadkana noocyaashaasi ay kala caabudi jireen kii wax fiican caabudayay iyo kii ka wax kala caabudayay dhammaanba nebiga waxaa la maraya saxaabtiisa inay la dagaalamaan wa daliilu shamsi qoraxdii daliilkeeda iyo walqamari bishii daliilkeeda oo in la caabudi jiray ah waxaa soo marnay wa minhu man yacbudu ashamsa walqamara soo ma ti waay tartiibtii markii hore u sheegay mushtamin musanifka waa nash lafun wa nashrun mushawashun a lafun wanashru mushawash ayaa la yihahdaa lafun wanashrun murattabun iyo lafun wanashrun mushawashan la yihahdaa lafun duduub ahaana kuu siiyey wanashrun waa kala dhigdhigay laakiin muratabun sidii oo markii hore u sheegay ee u kala saaray waa u kala dhigdhigay aye lafun waa duduub wanashrun haddana kala dhigdhig laakiin mushawashin waa isku dhahay qasay waaye sidii hore alwalu lilwali wathaniyu lithani uma siinine ti kii hore markii uu sheegay la rabay in haddana midka kale kuxijiyo kan kale kuxijiyo kan kale tartiibtaas ku wada la rabay ma samaynine kii u dambeeya haddana daliil aan ku bilaabay soo ma washa washa marka ayib wa daliilu shamsi qoraxda daliilkeed iyo walqamari bishii qowluu ilahi hadalkiisii waaye tacaalaa sareeya wa min aayaatihi alla aayadihiisa ayuu ka mid ahaaday jaara majruurku waa khabar muqadam ah mubtadaha waa alleylu walleylu wاnnahaaru wاshamsu wاlqamaru hee min aayaatihi saas way maanaa asal ahaan haddii inta ka bilowto hor usii wadana saas uu ogow khabar oo kale u fasir jaara majruurka soo hormaray wa min aayaatihi alla aayadihiisa ayuu ka mid ahaaday alleylu habeenka wاnnahaaru iyo maalintaba iyo wاshamsu qoraxdi iyo wاlqamaru bisha intaba waxay kamid yihiin ilaahay aayaadkiisii oo tadullu calaa waxdaaniyatihi tusiinayso kelinimadiisii wabi kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa anahu waaxidun aw alcaaliya warkiisa waxay tusinaysaa allah aayadihiisii ee calaamad ay u yihiin inuu allah xaq u yahay uu jiro awoodiisii ayay ka hadlayaan ay tusinayaan aayaad iyo aayaadkuna geesmaan sidi soo hormari soo maa mise uqisman ayaad alle haye kawniyo sharci waay hadda tantee waay kawnigii waa sharci maa sharci kaa waay maxaa laga wadaa alkitaabu wasunna sharciga wax laga wadaa waayahay kowni way marka kuwaan meeshan lagu sheegay wa min aayaati alla aayadihiisa ayuu kamid ahaaday alleylu habeenkii iyo annahaaru maalintii iyo washamsu qoraxdii iyo walqamaru bashi intaba laa tasjuduu maadaama ilaahay aayaadkiisa ay ka mid yihiin gaar ahaan aayaadku waaweyn ay ka mid yihiin ha isdhihin ha la caabudo cibaado shaga kuma laha waay iska ilaaliya qof kastoo la weyneeyo in la caabudayo maaha keligiisa xag uma laha cibaado keligiisa ilahay iskale laa tasjuduu nahyi waay maxaa yeelay sujuud waa cibaada walcibaadatu laa takunu ilaa lilah sujuud waa cibaado sujuud maxaa iska leh allah keligiisa tabaaraka watala waa cibaado cibaado maxaa iska leh ilahay keligiisa inay cibaado tahay maxaan ku garanaynaa sujuud inay cibaado tahay see ku garanaynaa amara laa tasjudu amar miya nahyiga qof kale loo diiday haddana wasjudun waa amara ku jirto waay waxyaaba calaamaadka cibaadada lagu garanay karta laa tasjuduu ha u sujuudine waxaa laga wadaa ha caabudin waay lishamsi qoraxda qoraxda ha caabudin oo ha u sujuudin walaa lilqamari bishana ha caabudin oo ha u sujuudin cibaado ha siinin waxba kuwa asaas samaynayaan oo kale hee ha samaynin waay kuwa ay caabudayaan wasjuduu sujuuda oo caabuda lilaah ilaahay u sujuuda bas qof kale maya aladii allahaasoo khalaqa abuuray huna ayaga waay ayage habeenkii maalintii qoraxdii bishi kulligood hunna ayaga abuuray allihii ayaga abuuray e caabuda ayaga laakiin ha caabudan idinka allihii abuuray hee caabuda cibaado sheego kuma laha in kuntum haddaad tihiin iyaahu allaha keligiisii tacbuduuna waay iyaahu mafcuulkii soo hormaray taqdiim lmacmuul mashhuud maada asro wax haddii keligiis caabudaysaan kuwaasa caabudin oo alla keligiis caabuda in kuntum haddaad tihiin waay iyaahu alla oo keli ah tacbuduuna kuwa caabudayo haddaad tihiin alla sujuud waay sujuud asigaas kale qof kale ha siinin sheego kuma laha waa shirki markaas biluluhiya wa daliilu lmalaaikati malaaigda daliilkeed hee tartiib ya mase waa mushawash waay mushawash waay tartiib maaha sidii isku xigtay markii lagu sheegay maahana soo maa wa daliilu lmalaaikati malaaigta daliilkeedana oo maxaa laga wada ma daliilka malaaigta oo in la caabudi jiray waay ah wa daliilu lmalaaikati malaaigta daliilkeeda waxaa waaye oo in la caabudi jiray ah qowluhu ilahay hadalkiisa tacaala sareey walaa ya'murakum iyo walaa ya'murukum labadaba waa la akriyay ya'mura markii la yihahdo yaquula ayaa lagu cadifaya haddii la nasbiyo maa kaana libasharin ay ay ay tiyahu llahu alkitab walxikma sooma walnubuwata uma yaquula linnaas walaa yamura uma yaquula linnaas meesha oo walaa yamurakum idan faro ma dhici karto waay o uma banaana bashar walaa yamura waay mar walba faacilkeeda waxaa loo celinayaa bashar waay maa kaana libasharin an yu'tiyahu llahu lkitaaba meesha basharka u noqonaysa oo walaa yamurakum idan faro ma dhacaysid waay ma dhacayso waay oo walaa yamurakum idan faro yaquul ay ku adafan tahay bashar walaa yamuru hadii la yihahdo waa mubtada oo istinaafiye waay walaa ya'murukum ma idin faraayo bashar walaa ya'murukum idinma faraayo bashar wa bashar ah bani aadam ah idinma fari karo ah walaa ya'muru ma faraayo bashar kum idinka an tattakhiduu inaad samaysataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wanabiyiina nabiyaalka arbaaban ilaahiyaalo inaad ka dhigataan idinma faraayo bashar wa hadii istinaafi laga dhigo waa saas walaa ya'murukum idinma faraayo basharkii an tattakhiduu inaad ka samaysataan almalaa'ikata malaa'igta iyo wanabiyiina nebiyaasha arbaaban ilaahiyaalo arbaaban he aaliho waay arabu iyo wlilaah waxaa la yihahdaa ida iftaraqaa ijtamacaa waida ijtamacaa iftaraqaa wax noocaasan weliga ma kusoo maran adi wax saan la dhahaayo ida iftaraqaa ijtamacaa waida ijtamacaa iftaraqaa waa la dhahaayo weligaad kusoo maren waayo kaadi istaaqbal xaqiiq kusoo maren talaadat lusul oo gaar ahaan gaar ahaan asalka koowaada asalka koowaada xaggee maaysid ayb asalka labaad gaar ahaan alimaan walislaam saas alilaahu iyo warabu ayagana sidaas oo kale waaye ida jtamaca haddii ay kulmaan iftaraqaa way kala tagayaan macno ahaan rabbin wuxuu qaadanayaa rububiya ilaahna wuxuu qaadanayaa uluhiya waida iftaraqaa haddii ay kala tagana ijtamacaa way kulmayaan haddii midkoodii hal meel lagu sheego kii kalena waa soo hoosgalaya oo uluhi iyo rububi labadaba waa lagu fasirayaa hadda meeshaan me maaa ma kala tagan soo isa joogaan ma kala tagsan yihiin yaa jooga rabbi waay idan hee ilaahana waa soo galaya waa ku jiraa arbaaban ilaahiyaalo iyo rabbiyo in aad ka samaysataan idinma faraayo waay idan waa u diida macnaha ma ogolaanayo qof nebi ah inuu dadka hee malaa'igta alle iyo ambiyaashiisa ay ka dhigtaan ilaahyaalo ma faraayo waaye qolada saas samaynayaana way qaldan yihiin shirka ayaa ku jiraan ayagana ayaa laga wadaa allah subxana wa taala